بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد صلاة الجماعة ayaynu kusoo jirnay gaar ahaan baabkii ahaa halka ay iska taagi karaan dadka la tukinaya mawqif اlimaami wاlma'muum ka wax tukinaya iyo kala tukinaya meelaha iskala taagayaan waman lam yajid qofka aan ka helin fi safi furja safkiibuu meel banaan ka waayay axrama wuu xidhanaya marka uu xidhana uma yajdibu linafsi gaar ahaantiisa wuxuu usoo jiidanayaa waaxida min asaf mid safka ka mid ah buu soo jiidanayaa liyaqifa macahu si uu kani agtiisa isula taago wayundabu lidalik ninkaana wax la soo jiidanayana waxaa loo suneeyey musaacadatahu de inuu kana caawiyo soo raaco safkii baa ka buuxsamay qofkii salaada ku xidhan lahaa jamaca markaa inuu keligii halkaa ku tukado maaha ilaa salaata khalfa saf ayuu xadiidku leeyahay salaadi ma jirto safka keliga qofka keli istaage ha ku ag xidho safka agtiisa isagoo taagan intuu dadka eego ninka uu isidhaahdo malaa kanaan la qaato on kula dagaalamay ilan dadku aada uma wada garanayaan intuu mid is ag taago haddaba wuu ku dhawaanaya dabadiisunbu istaagaya ayaa uu labada garab soo qabanaya dabeedna dib bay isula tallaabsanayaan ila waa arrin masale la isla garanayo wey markaa kana inuu sidaa yeelaa wanaagsan uu kaasoo qabsado kana inuu ajiibaa fiican muxuu intuu marka hore isagoon xidhanin muu aayar idhaahda intuu laba hadlo hebelow dib igu soo tallaabso oo aan isku jameecaadna muxuu odhan waaye dee wuxuu odhan laayahay wuxuu la roorayuu ku reebaya isagaba oo haddii uu isagoon xidhanin ninkii gooni usoo saar u halkan keeno sow kan kelidii uu ka cararayay ku reebay ilan labadooda isjamacsanaya markaan isla soo baxayaan waxa markaa inuu gooni ugu soo saaro isagoon xidhanin loogu diidaya waa taa wey haddii da ay u suroobi weydana wuu iska dayn doonaa waaya walaw taqadama markaa way iska ansaxaysaa bay qabaan shaaficiyadu masaladaa hore inay iska ansaxaysay qabaan haba dhacdo in masalan dee ninku safka dabadiisa uu ku tukadee madaahibta qaarkoodna xadiidka ayay qabsanayaan dabeedna waxa ay leeyihiin ninkii nebigu yihi salaada ku noqo ayay baabkiisii soo qaadanayaano markaa waxay leeyihiin dabeed ma ka ansaxaysaba marka in kollay qof ka dadaalo haboon mar haddii lagu murmaynayo walaw taqadama hadduu horu maro caqibu lma'muum calaa caqibi limaam imaamka cidhibtiisii buu kala horu maray oo cidhibtii imaamka ma'muumka horreysay lam tasixa salaatu salaadiisu ma ansaxayso imaamku inuu ma'muumka kala cidhib ma'muumku inuu imaamka kala cidhib dambeeyo wey markay isku xidhaan ay keligood yihiin hadduu la silmana waa karaaha bay qoladani qabaan inkastoo madaahibta qaarkood iska banaynayaan abu xaniifun baa filaya inaanu ku tirinayn salaadu inay burayso hadduu cidhibta kala hormarayo laakin kuwa kale waxay leeyiin kol hadduu cidhibta ma'muumka horeyso babalat salaadu oanay la silnayn waa inay ka dambayso lam tasixa salaatu dee xidhiirkii baa lumay oo kii wax hogaaminayaba soo tan laga horreeyeyba لأن التqdم عlى الإmam في الموqف kالتqdم عalyه في الإحrاm waa xidhashadii oo lagala horeeyey o kale in lagu dayday ahayd qowl iyo ficilba وmatىa اجtamca hadaba marka ay kulmaan alma'muum واlإimaam kii la tukinaya iyo kii wax tukinaya baa ku kulmay fي masjidi masjid dhexdi صx الاqtidاء مطلqa si kastaba ha ahaatee wuu ku dayan karaa inuu ku daydaa way asaxay ama ha kala fogaadeen ama ha kala sareeyeen waa kan isba sheegay wain tabacadaa aad ba ha u kala durugsanaadeen oo masaajidku kilomitiraba ha ahaado aw ikhtalafa albinaa ama dhismaha ay ku jiraana masjidka dhexdiisii haba kala duduwanaado siday doontaba ha ahaado dul iyo hoos daarad iyo gudo dayr iyo iyo gudaha masjidka mid kasta hatee kol hadii masjid dhexdii ay tahay waa lagu xidhanaya dhib male aw ikhtalafa albinaa-u ama dhiski iskhilaafi ah mithlu an yaqifa axaduhumaa fi satx midkood wuxuu istaagay dusha wاlcaakaru fii birin fi lmasjid midna meel godan oo masaajidkaabu istaagay maxay tahay macnaheedu midna dee wuxuu istaagay shubka kore midna qaybta hoose haddii halkeenani under ground ay leedaho hoosena oo masjidka sagxadiisu dhul hoose leedahay de inagunbaa dabaq u ah kaasii hooseeyaana biri buu ku jiraa iyo ceel sagxadanina waa sabxi sabxi saxni sufa ayaad ku arki doonta waa waxyaaba isku dhadhowunoo dee sadxigiina waa dushi kuwa kalena waynu gaadhi markaa shubkan kole lagu tukanaya laaba waa masale ijmaaca ay ku tirinayaanba inay muslimiintu isku waafaqeen bi'riguna dee waa meel godan oo masjidka ah wa in uqliqa baabu sadx meeshan kore ee dusha usoo daloosho gudaha haba la xidho oo imanka had iyo jeer waa tan shubka la baneeyo meel meel masel laga soo eego halkaaba hala xidho haddii aan dargarawnaytay qaybta dusha u furan ee albaabka dusha haba xidhnaado ee sagxadda kasoo furan laakin yushtarad wuxuuna la shardiyayaa qaydkan alcilmu ogaansho biintiqaalati limaami imaamka la jaanqaadkiisa guurguurkiisa koru socod iyo hoosu socod iyo rukuuc iyo sujuud iyo de waa inaad la socoto ilaa awrka hore ka dambuu socodkiisa leeyahy markaas si socodkaasi u suroobo allahu akbar markuu idhaa meeshuu maraya waa inaad garanayso oo inuu kor u socdo iyo inuu hoos u socdo dee aydaan isweydaaranin moogta muxuu ku garan karaa imaa bim bimushaahadati dee waabuu arkaya aw samaaci mubaliqin ama kii wax gaadhsiinayaybu warkiis ayuu hadalkiisii maqlaya amaba sameecadii de samica allahu liman xamida e halkaasuu kala wadaya inta ragcadoodna uu tirsan doonaa kolka aduu masbuuqiya ama jamacan hareerihiisa ayaabu dee eegan doonaa calaa kulli xaal wuxuuna shardiyaa inaad la jaan qaadi karayso ama arag ama maqal dee adoo dusha ku tukanaya sameecadii goodo aanad arkayninna mid idiin eegayo raacdaana aanu jirin maxaa la samayn de waa inaad ka goosataan ile kala caalam baa tihiin ma wada socon karaysaan hadii samaacadda la maqlayana waa la raaci waxaa aada usii fiican in labadaba la isku daraba ilen samaacaddii way goy kartaa jamciba hawshoodu fashilmi kartaa walmasaajid lmutalaasiqat lmutanaafida masaajidada isku dheganaysu daloolaan ka masjidin waaxidin waa masjid keliyahu alatii tuftaxu abwaabu bacdiha ilaa bacd waa la iskaga tukan karaa wey sida labadan masjida iminka isku xidhiidhsan oo kale isku masjid keliya waa la xisaabin karaa wain kaanaa haba wain kaanaa haddaba kasoo gudubtaa hore waa markay isku masjid ku sugnaayeen kasoo talo wain kaana damiirku waa kee waa damiir musano ah oo loo celinayo ila alimaami walmaamuum haddii kii la tukanayo kii wax tukanaya ay ku sugan yihiin fii kayri masjidin meelaan masjid ahayn fii fadaain banaan bay ku sugan yihiin ka saxraa waxaba weeyaan banaankiia aw beytin waasicin amaba guri aan masjid ahayn oo ballaadhan bay ku jiraan saxa waxaa ansaxaya iqtidaau lma'muumi bilimaam ma'muumka imaamkii wuu ku dayan karaa qaydkan unbaa la xidhaya oon masjidka loo xidhayn in lam yazid haddaanu ka badan imaa baynahumaa waxa udhaxeeya calaa halaai miati diraacin saddex boqol oo dhudhun haddii ay waxa ka udhaxeeya aanay ka badan taqriiban waa ugu dhawaan wailaa intaa udhaxaysa hadday intaa ka badan tahay falaa iskuma xidhan karaan waxa uu kuleeyahay meesha ay ku tukanayeen masel maanta masjid maaha oo banaankaa ciidda lagu tukado kale ama waxay iskaga tukanayaan meel iska dayra oo iska banaan oon masjid ba ahayn marka waxa u shardiyahun imaamka iyo maamuumka uu tukinayo amaba labadii safe walba inaanay ka badan saddex boqol oo dhudhun dee dhudhunku baad mitirin doontaa dhudhunku waa dhudhunka caadiga ahi waa imise mitir taqriiban ama dee saddex meelahaasaa la odhan karaa hadii saddexda dhudhun laisku daba la isku daba qabto way iska suuragelinaya mitir dhadhaweyn karaan saan filaya marka dee saddex boqol kolka loo qaybiyo saddex boqol mitir meelaha taqriiban wey waa masaafad dheer wey intaasaa lagu alcaadatu muxakama qawaacidda sharcigaa waxaa kamid ah khamsada ah ee culimada isku waafaqsan yihiin caadada in la xukumayo meelaha qaarkood wixii haddii aanay dee nas ka hor imanayn aan tacaaruday markaa qurbi unbaa la shardiyay inay dhow yihiin dhawdeen dhawaantiina waxaa loo eegayaa curfiga inahaasaa markaa dhawaan noqon karta walaw sallaa khalfahu sufuufun hadaba haddii sufuufi ay ku daba tukanayaan ninkan imaamka ah taskeligii kuma daba tukanaye safaaf baa ku daba tukanaya uctubirat اladruc diracyaashii baa loo eegaya saddexdan boqol bayna kuli safin saf walba iyo wladii wsaf اladi qudaama iyo safka ka horeeya saf wal iyo ka ka horeeyaba boqolkaa mitir ugu dhowaan waa in wax ka badan aanay udhaxaynin boqol mitir ka kalena de haysaga sii dhawaadeen intaa laakiin iyo ka kala fogaanin dumarka oo kale iyabaa mararka ciidaa la tukanaya ay dhici kartaa sida la isaga sii fogeynayo inay boqol mitirba dhaafaan oo masaafad dheer ay gaadhaan maya waa inay soo dhawaadaan wain balaga haba gaadho maa bayna alakhiiri safka u dambeeya iyo walimaami iyo imaamka inta udhaxaysa amyaaru maylalba ha ahaato waayo kase markan la leeyahay qiyaasta waxaa laga eegayaa labada saf dhexdooda waxaa laga yaabaa boqol saf inay ku xidhan yihin imaamka markaa safka ugu dambeeya iyo imaamka marka la isu eego dee dhowr maylba ha udhaxeeyeen laakiin wuxuuna laysu eegayaa laba saf wal dhexdooda inaanay boqol kaa mitir ama saddexdaa boqoloo dhudhun aanay ka badanin meelahaas wey mitirkiiba saddex fiit bu aabaan filaya markaa dhudhunkan laftiisu dee waa fiid iyo fiit iyo xoogaa unbuu noqon karaa taqriiban haba udhaxeeya imaamka iyo safka ugu dambeeya dhowr mayl sawaan waxaa isku mid a xaala baynahumaa naarum ha kala dhex galo dab la shiday warshadibaha ka dhex baxayso aw baxrun ama badibaha udhaxayso yuxwiju ilaa sibaaxa qofka u baahi gelinaya inuu meesha dabaasho aw shaaricun madruuq waddo la marayaaba ha udhaxaysa amlaa ama yaana intani jirina waa isku mid oo dee magaalooyinkii waaweynaa muslimiinta ku tukan jireen arrimahan oo kale way dhici jireen baqdaad iyo meelihii dee dhowrka milyana qof isku xidhan jireen ilaa halkan waa aqaliyaduni sida wadamada gaalada wax yari utukadaan uba halkana wadamada iyagoo islaam sheeganaya wax yari utukadaan aqaliyad yar unbaa tukata marka la eego salaadaha caadiga iyo dee jumcadoo kale iyo laakiin marka dee dadku ay yihiin dad islaamnimada wada hogaansanaa waa la wada dhaqaaqi jiray marka haddii magaalada saddex milyan ku nool yihiin dee in dumara mooyaane ama caruura mooya inta kale de waa inay isku xidhato baluna wada jeedsadaan marka waxyaabahana udhaxayn karay dab ha udhaxeeyo meel yaroo webi lagu dabaashay iyo iriiradii ha udhaxeeya shaarix ha udhaxeeya sida kan hore oo kale la isku xidhan karaa masaajidada qaarkood baa iminka waxa dhacdo dee dhibtaa ka dambaysa lagu tukadaa baabuur iyo dadii ay hormarayaan sutrat limaami sutrat man kalfa laakin dee waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam man wasala safan wasalahu llah waman qaaca safan qaacahu llah marka intii la buuxin karo wadada iyo halkaa ka horeysaba waa in lasii buuxiyaa meel la istaagi karaa aanay jirin markaas inta meel la istaagi karaa ay udhaxayso sufuufta in la baneeyo ma odayaashoo kale waxay iska sii wardiyayaan labayo tobankay fadhiisanayaan geed masjidka u jira masaafad hadda isagoo masjidkaba ilaa daaradii ay banaan tahay wadadiina iyadoo sijaadihii la dhigan kara iyo cawihii ayay iska banaynayaan meel dambe isaga durkayaan dee taas oo kale habaarkaa ku dhacaya qofka waxa uu yihi haddaba walow waqafa kullun ku kastaa haddii uu istaago waynu ka soo baxa saddex masaleay meeshu ahayd inay masjid ku wada jiraan inay banaan wada joogaan iyo laba dhis oo kale inay wada joogaan saddexdaa xaalo ahaa ma'muumka iyo imaamku inay masjid isku wada jiraan inay banaan wada joogaan iyo inay ku wada jiraan dhis iyo inay laba dhis ku kala jiraan oon masjid ahayn marka labadii dhis buu ka hadlay walow waqafa hadduu istaago kullun minhumaa mid kasta oo imaamkii iyo ma'muumkii fii binaain dhis buu istaagay ka baytayni laba guri wey laba guri bay ku kala jiraanba aw axaduhumaa fii saxnin midkood waxaabuu ku jiraa daaradda wal waxaan leeyahay gudaha hore raabta hore ee daakhilka wal aakharu ka kalena fii sufatin min daarin daarta macnaha xaggeedaa dambe wadayrkaa dambe u idina joogaa aw khaanin amaba meel albeerka ah aw madrasatin ama madrasadan dee isku soo dayrane balaaran fa xukmuhu xukmu lfada xukmuhu xukmu lfada banaanki unbuu la xukun yahay banaankana xukunkiisu muxuu ahaa de inaanu saddex boqol oo dhudhun aanu ka badanin bi an laa yaziida maa baynahumaa calaa halaati miati diraacin intan soo socotana waa lagu darayaa shardi dheeraada wey mael labadan qof mid wuxuu ku jiraa guri dhexdiiyo dee halkan oo kale ah saxniga marka kuwan luqadu ay fasirayaan sida dee munjidka oo kale iyo waa wasatu daariyaba heleyin marka meelahan soomaaliga dee waxa ay noqonaysaa marka docda iyo raarta ayaa la ydhaha marka lahjadii qadiimka ay loo noqdo guriga sagxadiisaa hore ama meesha dee dadku ay seexdaane hore waa raartii hore wey docduna waa halkaa dambe eh wax lagu kariyo ee kitchenka hadda waa isla maqsimuuxooda waa qof soomaaliga le markaas raarta hore macnaha waa guriga gudihiisa unbu saxnigu noqonaya sufaduna waa dee dayrka dambe undhe khaankan waa xaanuudka baalkii ay ku sheegi jireen fuqaadu oo waa buyuut lmusaafiriin bu kuleeyahy wa tusama fi laawinati alakhira alfanadiq waktiyaashan dambena funduq baa la ydhaha waktiga horena waxaa la odhan jiray xaanuut iyo khaan iyo waa beerkooyinkii un wey ila luqadii baa kolba isa sii bedelayse marka haddii albeerka weyn meeshu ay tahay oo dee ay dadku kala dandambeeyaan masaafadu haba dheeraatee ama madrasa dee kalaasyadeedu aada u ballaadhan yihiin oo in doora ay isu jiraan baa lagu kala tukanaya waa inaan masaafadani dadka wax saddex boqol ka badani aanay udhaxaynin intanaa dheeraad loogu darayaa fadaagi bishardi an laa yaxulla inaanu degin maa yamnacu wax diidaya alistidraaqa in laysu socdo ka shubbaaki waaba bahashaa daaqadda oo kale oo shabag masala udhaxeeya markan dadku isku xidhanayaan kuwan xagga qiblada xiga iyo kuwa kasii dambeeya de waa inay isu socon karayaan oo hadday sarkayaan laakiin aanay isu socon karaynin dee ma ansaxayso sida shubaakadan waa dee daaqadaa garaa'idka leh ama egasbiinku ku xidhan yahay egasbiinkan daaqadaa lagu xidho iyo garaa'idkaa iyo marka imika albaabkaa nag lagu siiyo dee kuwa shishee soo tukanaya way arkayaan ya way soo arkayaan laakin dee ma soo socon karayaan istidraaq waa inay soo lugeeyaan oo dee ay soo socdaan ma kari karayaan markaa lagu bushii maayo dumarka oo kale meeshan yaro dambe nag lagu siiyo inkastoo dee waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam aanay waxba la kala xidi jirin haddana dee iya waa isku masjid baabulmasjidkii aynu soo maraynay wey iyaga waa kaa hore halkaa hore kaga soo hadlay laba binaba ha ku kala tukanaya mida kale albaabkun baana in la qufulo ha iska soo ceshanaado albaabka dumarkii ragga udhaxeeya waaya adugu waa in labadan qolo ee labada bine ku kala tukanaya waxayna isu dhawaadeen isu dhawaanta aynu xadidnay hana isu socon kareen waqiila waxaa la qawl qiilkan mar hadduu kuhi waa kii raafici waa kulkulahaa muctamad maaha waan ishaari laakin marka raggu iselo ka nawowi baan muctamad ka dhigayaabuu kuuli oo wuu ka muxadidsan yahay sheekh laakin waan xusayaa qawl shaaf sida raafic uu qabo waqiila waxa uhi in kaana hadii uu yahay waxaa la yidhi in kaana hadduu yahay binaa lma'muumi ninkan ma'muumka ah dhismihiisa can yamiinihi aw shimaalih imaamka hadduu ka xigo midigta ama bidixda uu ka xigo wajaba waxa waajiba alitisaalu in markaa xidhiidh jiro bixaysu laa yabqa iyadoo aanu haraynin maa yasacu waafiq waaqifan wax u waasac noqda nin istaaga oo matal meel cid istaagi karta waa inaan la banayn markaa hore waxa uu ka soo hadlayay labadii qofoo dee isdaba jooga waan usoo celin doonaaye iminkana wuxuu xusay qawlkani iyagoo isbaal jooga oo masalan sufuuftii lagu wada tukanaya dhismaha kale masjidka iska daayo ayaa hareeraha loo baxay albaabada qaarna bari bay ufuran yihin qaarna galbeed bay ufuran yihin markaa waa kuwan sufuuftu dabadda ku tukada sufuuftii baa siday u socdeen albaabkaana ka baxay albaabkaana ka baxay ka bari iyo ka galbeedna ka baxay markaa qawlkani waxa uu leeyahay si aan kala goo imanin bal seefka ha isku hayeen safafkaa gariyo bariyo galbeed u baxa oo ilaa wax imaam ka horeeyaa ma jire imaamku waa waa kuwan bari iyo galbeed macaa dhismihiisii u dhaafae safafkan ku xigown bal dhinaca ha ku hayeen oo meel qof istaagi karana iyaan la banaynin yaa si ay maaragtay xidhiirku u jiro ilaan saf ka horeeya ku dayanayaana ma jiro iminka albaabkaa bari u baxaya ee ugu horeeya albaabada safka ka baxada imaam kama horeeyo safna kama sii horeeyo sidaa darteed xidhiirka ha ka kasbadeen kanay ku xigaan ama ku dhegan oo meel qof istaagi karo waaqifii yaan la banaynayna ilaa albaabkana hala istaaga haddii casabadu xataa ballaadhanta saasuu leeyahay kolka qawlkani markaa fii kayr lmasjidna masalada way ka hadlaysa qawlka laftiisuna kii muctamadka ahaa maaha waxba waa inaanu shardigaasi markaa lagu xisaabtamayni wey kol hadduu qiila kusoo qaato meeshay doonaan ha u baxeene hala iska daayo sufuufta sidooduna loo dhamaystiro imtisaal waa inuu jiraa bixaysu laa yabqaa maa yasacu waaqifan mid istaagi karaa waa inaan meel loo banayn kunaba dee waajib ba ahayd imtisaal in safkii la xidhiidhiyo haddaba wain kaana khalfahu haddii uu yahay mid dambeeya oo maamuunkii baa waxa uu noqday xagga dambe mid jooga ama laba dhismaa bay ku kala jiraan wajaba waxaa waajiba an laa yaziida inaanu kordhin calaa halaai calaa halaaثati adrucin saddex dhudhun waa inaanay kala badan maamuumkii hadduu imaamka dabadiisa taagan yahay dhismo kalena uu ku jiro da isku dhismo aanay ahayn qawlkani wuxuu leeyahay saddex boqol oo dhudhun looma eegaye ile meeshu maaha banaan masjidna maaha laakin waa laba dhisme saddex dhudhun baa loo eegayaa buu leeyahay qawlkan markaa qawlkan inuu marjuux yahabeen kasoo qaado ama ay ku sheegeen bade sida sharxulmuhadabka iyo ay uqoraya oo aqwaal markaas qawlmuraawaza iyo waxbay ku sheegaan dhexdooda macruuf ku ah ama qawl khuraasaaniyiin markaa qawlkan le waa inay labada safe bariyo galbeed ufaxaya ku xidhiidhsan yihiin hadduu bino dambe oo khalfa u ah ku jirana saddex dhudhun baa loo qabanayaa laguma xisaabtamin laba shardin wey hadday bino ku wada jiraan ama banaan joogaan saddex boqol oo dhudhun inaanay ka badan iyo inay isu socon karaan waynu ka socono walaw waqafa alimaamu fi lmasjidi waalma'muumu fii fadaain imaamkiina markii hore waxay ahayd masjid baa lagu wada jiray ama banaan baa la wada joogay ama bino kalaa la wada joogay isweydaar baa dhacay marka imaamkiina wuxuu ku jiraa masjidki maamuumkiina banaankaa dambe ayuu baxay kaasoo muttasilin bihi la xidhiidha saxa dee dheh iska asaxays kol haddii masjidka uu ku dhow yahay meesha ay ku tukanayaan qaydkan unu xidh in lam yazid haddii aanu ka badanin maa baynahu wa bayna aakhiri lmasjid qofkaasi halku ku tukanaya iyo gidaarka u dambeeya masjidka haddii aanu ka badanin calaa halaai miati diraac saddex boqol oo dhudhun haddaanu ka badan gudihii masaajidku u buuxsamay daaradiina way buuxsantay markaa dadku waxay ku tukanayaan banaanada dambe dayrka u dambeeya masaajidka iyo kuwa usoo horeeya ma'muumiinta dabadda ku tukanaya unbaa dhexdooda la qiyaasaya waa inaanay masaafadaa qurbiga lagu sheegay saddexdaa boqol oo dhudhun waa inaanay ka badan haaliban kamana badanta oo intaa kolley way ka yaraatay walam yaxul xaa'ilu waa inaanu gidaarna udhexaynin oo gidaar udhexeeya waa inaanu jirin dadka halkaa ku tukanaya iyo dabadda masjidka iyo kuwa ku tukanaya daaradda amaba masjidkaba waa inaan xaail udhexayn markaa tusaale ayuu ka bixiya oo waxau ihi mithlu an yaqifa waa inuu istaago qubaalat albaab albaabka ku tooskiisu midi taagan yahay oo jamcuu soo arkaya gudaha ku tukanaya wa huwa maftuuxun albaabkiina waa furan yahay markaas saasay dee ku ansixi doontaa oo dadka a dabadda kusoo tukanaya si ay ula jaan qaadaan jamca gudaha ku jira albaabada furan iyo daaqadaha furan siiba albaabada ha kusoo hagaageen hareerahana dhinacay doonayaan haba u baxeen dibna ha usii dheeraadeen albaabkaasu midiisa soo taagaya kutooskiisa si ula jaan qaado jamca albaabkuna waa furnaanaya fa idaa saxat lihaada ka albaabka ku toosan mar haddii salaadiisi u ansaxday saxat liman khalfahu aw itasala bihi dadka kasii dambeeya iyo safafka isaga hareeraha uga baxay mid walbaba ansaxay dabadda lagu tukanaya markaa labada albaab ka furan daaradda ee hawdu furan laba qof baa soo taagan oo macnaha dee jamacan eeganaya oo ku xidhan sufuufta kasii dambaysa iyo kuwa iyaga dhinaca ku haya bari iyo galbeed u kala baxaya dee kuwan unbay la soconayaan oo salaadoodu markay ansaxdo waa ansaxaysaa iyagana imaam ahaan bay uxisaabsan yahine moogta ilan iyaga ayaa uga halkii mubaliqa uxisaabtayna waa kuwan jamcii ku xidhiidhinaya wain kharajuu haba ka baxo jamcaasi can qubaalati lbaabi albaabka kutooskiisa haba ka baxo dee waana sida macruufkaaba oo haddii albaabadaa dabadda ufuran dhowr qofoo kusoo toosani jiraan qaar baa barina u dhaafaya masjidka galbeedna u dhaafaya kuwaasi haba jireen laakiin kol haddii albaabkii cid kusoo toosan oo xidhiidhinaysa jamaca gudaha iyo ka dabadda ay jiraan dadka kalena waa lamid oo way ansaxaysaa iyagana albaabka kutooskiisa haba ka baxeen jamcan hareeraha u dhaqaaqay ee qaar ugu toosan baa dee jira fain cadala hadduu ka iisho kii kusoo toosanaa albaabka can qubaalati lbaab albaabka kutooskiisii buu iskaga baydhay oo cidka gudaha arkaysa ama masjid aw xaala jidaaru lmasjid ama gidaarkii masjidka oo aan albaaba ka furnayn baa dhinaca hawd laga soo tukanaya aw shubaakuhu ama daaqadihiisiibaa xidhay aw baabuhu lmarduud ama albaabkiibaaba qufulanba ayaaba soo ceshan dheh wain lam yuqfal yaan laba qufulini lam yasixa intanoo masalo ma ansaxayso masaladii markii hore aynu lahayn albaabku haba qufulnaado dee labada qof baa masjid ku wada jiray ama dul iyo hoos kala ahaa laakin tani waa dabad iyo gudo dabad iyo gudo sida ay ku ansaxaysaa sidaa hore ahayd oo in dadka qaarkood soo taagan yihiin albaabada masjidka laga galayo kuna soo toosan yihiin albaabaduna furan yihin ba labadaa shardi ba laakin haddii albaabada xidhan yihin ama cid jamaca gudaha arkaysaaba aanay jo jirin oo albaabada wax kusoo toosaniba aanay jirin ee hareeraha un loo kala kacay wax ka eriyey meeshaba askari isu taagayaana waa kama hayne de ma ansaxayso kolkaas waa inay isu socon karaan is arkayaana marka qaydki kaasunba laakin haddii albaabadii laga qufusho amaba dadkii gudahaba aanay arkayn kuwa dabadda una socon karayn maya baab lawqaat marka aduu kalley salaat ljamaca baabkani xoogaa buu isku yaro noqnoqdaa laakiin qofku markuu xoogaa ka sameeyo baxsi uu ku yaro sameeyo kala saari karaa masaajid mawqif limaami min alma'muumna saddexdaa meelood buu kusoo arooray macnaha masjid inay ku wada jiraan inay banaan wada joogaan iyo inay binaa kale ku wada jiraan xaaladda afraynaysa waxay ahayd inay badhna masjidka ku jiro badhna dabadda oo tan u dambayse afartaa xaalay ahaay iyo dee qofka imaamnimada ku haboon iyo tii kasii horeysay oo iyadana ahayd imaamka iyo maamuumku siday isula jaan qaadi karayaan baab lawqaat alati nuhiya can asalaati fiiha halkan wuxuu kuxusayaa waktiyaashii la diiday dhexdooda in la tukado xadiidku saddex jeer buu sheego markay qoraxda soo baxaysa iyo marka dee duhurka iyo marka ay siraar gashay sii leexato ay sii dhacaysa macnaha taxrum sala salaadii xaraam bay noqonaysaayo walaa tancaqidu mana guntamayso cinda duluuci shamsi markay qoraxdu soo baxayso xataa tartafica qadra rumx ilaa ay waran joogi kor noqoto waa il aragtiga une il aragtigeena oo marka xoogaa mitira ah ay kor usoo boodo dhulka si wanaagsan uga soo go-do markaasuu xaraamnimadaasi meesha ay ka baxaysaa intaa hore de waa kii nabigu lahaa alayhi salaatu wasalaam tadlucu bayna qana qarnay shayaan shayaankaasaa isu dhiga kuwa majuusta ah ee dabka caabudaya si ay isaga ugu soo tukadaan dee xagga qoraxda markay utukanayaan si ay isaga ugu hagaajiyaan buu isu dhigaa wa mar waktiga labaaday salaadii la diidayna waa cinda alistiwa marka bartamaha qoraxdu ay taagan tahay wey xiina tusjaru jahannam waa waktiga jahanamo la horiyo nacuudu billahi minha xataa tazuula qoraxda ilaa ay bartanka ka leexato qofkuna hadduu taa isku daya inuu garto uu dee wax uu ogaan karaya wey oo gidaarkaa imika waqooyi usoo dhisan marka dhinaciisa galbeed aad eegtana iyadoo qoraxdii haysun baad arki dhinaciisa bari markaad eegtana dee iyada oo wada hadh uu yahay baad arki oo hadh kasoo rogmaday zawaalka astaamiya laakiin markaad gidaarkii dhinaca galbeed ka eegto hadduu weli hadh sii leeyahay de qoraxdii bartamahay taagantahay ama waxaabay jirtaaba xaggii bari wa cinda alsfiraari waktiga qoraxdu qarka sii dhigayso xataa tagrub riwaayada saxiixa muslim ku jirtaa xataa yadluca ashaahid ilaa uu soo baxo xidigu bay ahayd goortu dee xidigu soo baxaana waa goorma waa mar dhulkii midoobaaday oo dee maqribkiiba la galay marka haddii la odhan lahaa markay dhacdo iyo maqribka udhaa inta udhaxaysa ayaa waxaan labadii ragcadood ahayn la tukan karaa haddii la odhan lahaa riwaayadaasaa diidaysa xataa yadluca ashaahid waktigaana dee taqrubu bayna qarnay shayaan oo uu isu dhigayaa markaana waa tan baaniyaal kolkay sii daba carari jireen oo kale ayuu isaguna intaa ay kusii socdaan buu isaguna isu dhigaya ila ula shaqey ula socdaayo wa bacda salaati alcasri wa bacda wa bacda salaati subxi wa bacda salaati alcasr shantaa jeer weeye marka salaadan la diiday waa tee halkaasu haddaba u galay oo waa salaad oo dhan baalay maya qaarkoodna waxay leeyiin waa salaadii sabab aan lahayn sida sunaha la iska tukanayo kale waana qowlkaas shaaficiyadu ay qabaan oo runtii aada moodo nusuusta in muxadisiin badan ay ku jamciyeen oo dee waktiyaasha la diiday qaarkood buu nebigu salaad tukaday calayhi salaatu wasalaam marka haddii aan la odhan salaadan la diiday waa ta sabab leh aan sabab lahayn dee waxaa dhici doonta in axaadiisu iska hor yimaadaan kuwa nahiyaya iyo kuwanuu nebigu falay markaa si loo jamciyo salaadan la diiday waa sunayaashuu qofku iska falan lahaa o iska bilaabi lahaa in la yidhaahdo sababkana markaa saddex qaybood bay uqaybiyeen sabab mutaqadima iyo mid mutaakhira iyo mid muqaarina saddexaasay noqonayaan marka laba sababun bay ku banaan tahay oo lagu banaysan karaa salaada sababkeedu yahay mid mutaqadima oo masal dee salaad qallaadaabuu tukan karaa oo waa kii nebigu labadii ragcadood calayhi salaatu wasalaam duhurkii ka tegey waa kii bacdalcasarka qalaynaya markii la weydiiyeyna lahaa tiibay iga mashquuliyeen duhurka ka dambaysa raatibadii waa sabab mutaqadima maogti sababka muqaarinka ahayna waa mael taxiyat lmasjidkii iyo sunat lwudu iyo kuwayaalaha wey laakin kad mutaakhirka ah oo labada ragcadood exraamka iyo dee maya oo exraamkii dee waa waxaanad weli gaadhin maogti waktiganna waad awood baad uleedahay inaad dhaafiso oo intood iska dib dhigata labada ragcadood waktigani markuu ku dhaafo aada iska tukato od iska xidhato markaa sabab mutaakhira mar hadduu yahay kumay darin walaa yaxrumu fiiha shantan wakti xaraam noqon maayo maa salaad lahu sababun salaadii sabableh ka janaaza wa taxiyati masjid wa sunati wudu wa faa'itatin kuwayaalahaasi weeye dee kuwa sababka jinaasadii iyo labadii ragcadood ee masjidka aada tukan lahayd waktigaa marka aada soo gasho iyo sunadii waysada markuu weysaysto qofku labada ragcadood iyo salaadii faa'itada ahayd ee ka tagtay iyo kuwayaalahaas laa ragcatay ixraami dee taasi maya oo iyada sababkeeda u dambeeyaa markaa waktiga ha dhaafiyo walaa tukrahu salaatu salaadani karaaha maaha fii xarami makata maka xaramkeeda mutlaqan waktiyaasha shanta aba marka la isku wada daro shantaa wakti xaramu maka goortu doonu ku tukan karaa qof waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ha u diidina bani cabdimanafow xaramkan ciddii ku tukanaysa aya saacatin shaa goortuu doonaysa xadiidkaas de isaguna wuxuu khasisayaa kii shanta wakti wax nahiyaya diidanaa walaa cinda alistiwaai yowma aljumuca maalinka jumcahana waktiga qoraxdu bartanka ay ku egaato sunihii baa la iska tukan karaa mutlaq ahaa laftiisa salaadaan xataa sabab lahayn baa la tukan karaa oo waxay usoo daliishadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam fadligu helayo qofku maalinta jumca markuu ka warramay dee waxa uu sheegay qof feedhay oo qof maydhay oo faydho duhni marsado dhar wanaagsan xidha iyo udgoon oo dabeedna masaajkii ku kalahaayo uma sallaa maa qudira lah wixii loo qadarayna dabeetana tukada intaana kadibna dhegaysta khudbada marka wixii loo qadaray bui oo sunihii mutlaq ahaana waa tilmaamay inaanu waktigii istiwaha mamnuuc ahayna wuu sheegay ama ha ku hagaaga ama ha iska daayo markaa taasina meelahaasay usoo qadaneen waay baabu salaati lmariid hatee wuu iska googonaa marka horebe salaatulmariid kii bukay salaadiisa ayuu halkan ku sheegaya macnaha qofku dee kolka uu caajiska yahay ee uu buko inaanu lamid ahayn qofkii caadiga ahaa ee shareecaddu waa diin aada u dabacsan oo fudud oo insaanka ilaahay ugu talagalay inuu ugula dhawaado ugu cibaadaysto wax dhibina aanay la kulmin markaa dee kii salaad qofkii iska caafimaadka qabay salaadiisii inay ka duwanaan karta meelaha qaarkood ayaa halkan uu ku xusayaa oo qofku aanu ku gar helaynin dhaawac baan ahay ama waan liitaa midna kuma gar helayo hadaanu kooma gelin ama aanu dee dhiir beelin laakiin caqligiisu dee uu soo jeedo wax kala garanayo siduu sheegiba doono dee waa mukallaf kolbana sida u karo unbu u tukanaya waktiga uguba baahi badan yahay salaadana way tahayba waktigan iyo goorta uu jihaadka ku jira in la yidhi kayfamaa amkan ha u tukaday fa rijaalan aw rukbaan waa waktiyaasha uu ilaahay xaggiisaba usii dhow yahay oo ugu sii socdaba insaanka iyo muxuuba uga tegayba cibaadadaba waktigaasaabuu sahayda ugu sii baahi badan yahay hadduu dhaawac yahay u il daran yahay waxna kala garanayo dee asahay qaato ha ka qaniimaysta laxadaadka ugu dambeeyo ha idhaahdo war ii gebagabeeya ama ii weyseeyo ijaheeye ilan quudkii kama caasisayo buluug hoostii lagu xidhayo la rasanayay kii kale qulaha miskiin waxaasina dee waa quudkii maxay jidhka un dee kii ruuxdana yuu ka tegay ninkan ila waa kaasaaba sii muhiimsan waktigaas lilcaajiz kii iska tamar gabay waxaa usugnaatay salaatu lfard faradkii inuu tukado ma daynayo qaacida isagoo fadhiya buu tukanaya oo cimraan ibnu xusein xanuunka bawaasiirta la idhaadahayo radia allahu canhu nabigu calayhi salaatu wasalaam wax ka weydiiyey waxa walaa sarajo ku tuko haddaad kari weydana fadhi ku tuko haddii kalena dhinacaaba u jifa ku tuko saddexda xaalaba aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wacalaa junuubih waa markay bukaan baa bacdu tafaasiir sheegaya ee qofku kolba xaaladu karo walmuraadu min alcaj cajsiga kuu qofba cajsi u arka maahae waxaa looga jeedaa an yashuqa calayhi alqiyaam istaagii baa dhibaya mashaqatan daahira dee mashaqo muuqato oo masalan dee dhib baa kala kulmaya wusilanaanaya khushuucdii baa lumaysa aw yakaafu minhu maradon ama hadduu istaago xanuun baaba ku ziyaadaya ayaa maaragtay la kulmay uu ka cabsanaya in xanuun ku dhaco aw ziyaadatahu ama xanuunkii inuu ku kordho ayuu ka cabsanaya aw dawraana ara fi sakiina ama doonida dhexdeedii hadduu istaagay iyo dayuuradii iyo inuu madaxu wareego uu dhaco ayuu ka cabsanaya haddii xanuunu hayo oo marka uu istaago madaxu uu wareegayana oo sida dadka kaneecada duumada baashala ee duudka koro gashaa ay ku dhacdo dee wuu kala wareegaya qofku maalmaha horu iyo sirin sirqaysan yaha oo kale hadduu istaago markaa fadhigu iskaga tukanaya wayaqcudu kayfa sha sidii uu doonona wuu ufadhiisan doonaa sidii uu doono wuu isaga fadhiisan karaa fadhiyaalkii sideed ahaa aynu soo sheegay wayundabu liftiraash laakin fadhigaasaa la suneeyey iftiraashna waad garatay wayukrahu liqaac kii dabada iyo calaancalaha iyo adimada beerkoodoo la dhigo kii ahaa ee sida daayeerka loo fadhiisanayay kaa uu nebigu nahayey waa karaaha isagu wamadu rijlihi lugtiisa inuu fidiyo dhiidhiibsado taasina ma wanaagsana laakiin siyaabaha kale uun bal miduna ku eego fadhi culimadii iyo iftiraashkii iyo tawarugii iyo kweelaha ku eego sidee buu rukuucayaa marka wa aqalu rukuucihi rukuucdiisa waxa u yar muxaadaatu jabhatihi foodiisa inuu la timo qudaama rukbatay jilbaha un inuu la timo oo masel waa muftarish oo cagii buu laabtay muftarishna fahamte lugta bidixoo la jifiye tamidigoo la qotomiyey markaa kolka uu doonayo inuu rukuuco wuu yar wadayaayo siduu si yar foorarsanaya jilbaha jilbahan uu haysto markanuu muftarishka yahay ayuu halkaa hortooda yaro gaadhsiinaya madaxa ku yar toosinaya halkaa la siman wa akmaluhu sida ufiicanina muxaadaatuha mawdica sujuudi halkii uu ku sujuudi lahaa inuu la simo weeye jabhada oo intuu hore isu hinjiyo sidii wax dee muftarish ba ahaadee soo yaro foorarsanaya o kale ayuu halkaa uu ku sujuudayo sidaa ugaad u duldhigaya madaxa dee dhulka ma dhigayo ilaa waa rukuuce saasuu ula simaya mawdica sujuudi fain cajaza hadduu kariba waayo can rukuucin wa sujuudin rukuucdii iyo sujuuddii labada midnaba waa kari laaya ninkan facala nihaayata almumkin intii u suuro gashuun buu samaynaya oo maxay ah min taqriib ljabhati min alard dee fooduu dhulka u dhaweeye ah fooduu dhulka u dhaweyn doona oo rukuucdii iyo sujuuddiiba waa dhigi kari laaya hau si yaro kala dhaweeyo waa si yar kala hooseysiiyo fain cajaza awmaa bihimaa labadaba waaba kari laayahayba yaa ishaaraun indhii baa loo jeexayo daktarkiina waxa uu leeyahy waa abiib muctamadahe alka dambeba dee kuxusi doono dee hafoorarsan waa ka xagga dambu laakin taa kusoo qaday ha ishaaraun kolka saasuna ugu shaaro ama nabaraa wejiga kaga yaala taasi waxay ahayd masalo ku saabsanayd qofku sarajoobiya uu samayn kari waayo fadhigii uu samayn karayo markaa fadhigu waa darajo ka hooseysa sarajoogee garo imikana wuxuu kari karayaaba sarajoog oo fadhigii baanu karayn oo ay dhacdaa dee dadka qaarkood kursi un loo dhigo intuu dhaawacayba kursigaasun jooga ku fadhiya walaw cajaza can lqucuudi faqad sarajoogiiyo wixii kale waa karaya fadhigiibuu ninkii kari laayay lidummalin oo nax dhulaxyaa ka soo baxay xaggii dambe uu ku fadhiisanayay inaali lagu kabarhosanaya waxa ah ataa bilqucuudi fadhiga kii la odhan jiray wuu la iman doonaa qaa'iman sarajoogu kula imanaya fadhiga wixii la odhan jiray xagga kore u raraya ilaa salli qaa'iman baa layi hoosun buu nebiguu sheegay marka haddii kuwii hooseba uu kari laaya ka sare uun kama tegaya ka sare oo dee isma jiifinayo ee wuu istaagaya markaa dumalku waa quruux iyo finan waaweyn oo la kambarowsan kari laaya salkana la dhigi kari laaya dhan walba kuwaasaa ka joojiyay marka wanaxwihi kahusaalati alyeyhi ayuu kuleeyahy dee maa garanay fadhihiisii oo finish oo malaa wax kaga dhacayba adigu dhulka u qaban waayo haddaba waxa uu ka hadlay qofkii oo qiyaamkii haddana uu suuroobayo laakiin wax kale si noqdeen walaw amkanahu lqiyaamu inuu istaago wuu kari karaa ninkan tukanaya wa bihi ramad aw gayru laakiin waxaa ku sugan bakooro amaba wax lamid ahoo dee indhibaa buka oo waa loo jeexayba sida luqadeennan inu kadeesanayno isticmaala waaba loo jeexayba faqaala lahu طabiibu muctamed abiib dee qawlkiisa la cuskanayo dibigana yaqaana dee muslimna ahoo la rumaysanayo faasiq salaada ka xumaynaya ahayn ayaa waxa uu ku yidhi in sallayta mustalqiyan haddii aad sidaa adiga oo qadaadka ujiifanayo tukato amkana mudaawaatuka waxaa iska banaan inaanu ku daweyno jaaza listilqaa dee dhabarka ha ujiifsado kolkaa shareecaddu indhuha kaa soo boodan odhan mayse sujuud odhan maayo odayaasha qaarkood iyo dhakhaatiirta oo isku il daran baad u arkaysa war sawtaan isha ku xidhay shalaytee aan ku idhi qolo baashaasi ha kugu xidhnaato maxaa ku foorariyey waa sujuuddii adeer buu odhanaya isaguna dabeed waxaaba laga yaabaa inuu dhakhtarku yidhaahdo ninkani nin isdaweynaya maaha meesha ha iskaga baxo waaya markaa inaan ku daweyno waxaa suuragala bu ihi niyo haddaad mustalqin noqoto dhabarka aada u jiifsato dee ha istilqoodo sidaa ha sameeyo waxna soo waxa uu soo celinayana male walaw cajaza can qiyaamin wa qucuudin labadaba waa kari laaya mana istaagi karo mana jiifsan karo mama ma fadhiisan kara baan lehay idajaca calaa jambihi lyman wax walo wanaagsanba midigtaa lagu horreysiiyaay bal midigta ha u jiifsada markaa mustaqbilan biwajhi wejigiisuu qiblada ujeedinaya wa muqadami badani iyo jirhkiisa qeybta soo jeedka soo jeedka mataqa soo jeedku dee waa qubaalat albadan jidhka qeybtiisan hore wejiga iyo laabta iyo xundhurta iyo jilbaha iyo xagga calaa kulli xaal aan kuusoo ururiyo neefka adhiga marka la gawracayo sida loo jiifiyo qofka marka marka luxudka la dhigayo sida loo jiifiyo la isu jebinayo oo kale sidaasuu u jiifsanayaa ninkani kol haddii uu kari waayo fadhigii sarajoogii qibladaha loo jiheeyo qofsidaha ku tukado waa muqadami badan in jidhkiisa xagga hore wejiga iyo jidhka xagga hore xagga ha loo jeediyo wayarkacu wayasjudu in amkana haday uso u suuro gasho dee ha rukuuco ha sujuudo markaa dee macnaheedu waa sidee bian yumkinahu lqiyaamu lirukuuci fayaquumu liyarkaca min qiyaami uma yasjud madal dee wuu iska siifaya laakiin wuxuu awoodi karaa wuxuu faatixada akriya qirada akriyaba marka uu doonayo inuu soo rukuuco uu soo sujuudo wuu kari karaa markaa dee ha istaago ha soo rukuuco ha soo sujuudo ilaa intaasi wax dhan wey mar hadduu kari karayo ninkani inuu taagnaadun baanu karayn ama uu fadhiye laakiin inuu mar istaago oo uu soo rukuuco soo sujuudo wuu kari karaa ha sameeya taas laa yasqutu almaysuuru bilmacsuur wixii la karaa waxaan la karayn kuma dhaco hadaad wax karayso baaqigiisii baanan karaynin ma odhanayo qofku maa laa yudraku kullu laa yutraku kull haddaan dhammaantii la wada gaarayn dee kulligii lagama wada taga shayga maa laa yudraku kullu wey waaya wayasjudu inam wayarkacu wayasjudu in amkana dhe wailaa haddii aanu labadana ukici karayn jiifana awmaa bira'sihi madaxuu sidaa u gundhinaya wasujuudu akfadu sujuuduna de way kasii yarootay oo qofkan ag fadhiya waa inuu garan karaya hebelkan isaga ahi dee inuu rukuucay iyo inuu sujuuday labadaa waa in la yar kala garanayo sidaa u gundhinaya ninkii dhaawaca fain cajaza gundhintana waaba kali laayahay fabiarfihi ishunbuu dee ka tukanaya waxa uu leeyahay isha ayaan ka wadayaa fain cajaza fabiqalbi waxa uu leeya ilahay o halkaa igala soco halkaasaan kaala socdaa buu leeya ilahay xidhiidhkii waa qalbiga markaa qof dee wax kala garanaya un oo dhaawac aho laakiin ama baralight aho wax dee gaw fain kharasa afkii baaba xidhmayba hadalba ma jiro qara'aha biqalbi salaadii qalbiga ha ka akriyo warkii wuu soo ururiye waxa uhi walaa tasqutu salaatu maadaama shaksi yacqil qofkii bani aadamka ah inta uu wax garanayo ta salaad la yidhaahdaa ma dhacdo duwaasho amaba uu noqdo dee qof miyir doorsooma waa baab gaara laakiin intuu wax garanayo hadaana far dhaqaajin karayn bala i yar maydh maydha ha yidhahda gacmaha iyo wejiga iyo meelaha natiijadiina dee waraaqa iyo waxbaa lagu nadiifa haddii aan la kari karaynin biyo iyo waxaasoo nabaro badan iyo dab iyo uu leeya u gubtay ama wax noocaas waa loo gebagabaynaya oo ciid yaroo nadiifun baa saa wejiga iyo loogu marin ama gidaarkaa wejiga loogu taaban doona wahaluma jar meeshu waa addoonnimadun baa la muujinaya mooyaane arrimo isku tubadhacsan oo kale ma jiraan dee waa kuwa inta laka baxsatayninkan taa iyo dee soomaalidu waa kala duwan yihin isagoo dee saa u qayliyo samadaa ka duulaya oon weligiiba sujuudin fain cajaza fi atnaa'iha haddaba masale kale u gudbay oo ahayd qofkii oo salaada siduu u tukanayay beled ku timid oo yuurursaday dee halkaa hoosa uga socda wey iyo qofkii oo sidii uu xanuunsanayay salaada dhexdeedii ladnaaday dee kor ha u socdo ha kaco wey waa labadaa marka aafadu salaada dhexdeeda ku qabsatana hoos ha u daadego marka wixii ka fuqaanu nafisana dee kor ha u kaco wixii uu karayay ha sameeyo markaasuu isugu soo ururaya kaasunbuu yaro sharxaya fain cajaza fi atnaa'iha salaada dhexdeedii buu ninkii tabcaaray qacada ha fadhiiso yuu iskiijininuno dabeetana qab u odhanine sababta aynaga fadhiisto wayajib listimraaru fi lfaatixa faatixadiina markaa wuu sii akriyaya intuu sii fadhiisanaya ma joojinaye ila faatixada sala joogba xaq lagu lahaa inuu akriyo markaa meeliba meesha kasii kasii saraysa ayuu kusii akriyaya intaa uu macnaha sii fadhiisanaya ha sii akriyo ihdina siraada almustaqiima siraada aladiina hoos buu sii fadhiisanaya ma ma waktigii allahu akbarta maha waktigii faatixada faatixadii unbaa waktigeedi hoos u dhaadhace in cajaza fi atnaa'iha isagoo faatixada ku dhex jira haddii uu tabcaanay oo uu dawakay akriskeediina ha wado hoosna ha usii dhaadhaco haddii macnaha maxaa dhacaya uu joojiyey isagoo taagan oo intuu fadhiisto u akriyo marka meesha yaallaa waxa weya ninkii oo sarajoog ku akriyi karaya intaa uu soo socdaa joojiyey oo fadhi ula noqday wuxuu kor ku akriyi lahaa waa in khafa haddaba markaa hore wuu tabcaanaya laakiin imikana wuu nafisay ninkani oo kolkii hore wuu dawakay laakiin imikuu il iskaga gartay inuu kici karayo qaama dee ha istaago oyuu odhan mar baan dawakae waan fadhiyayaa un laakiin kor hadduu ladnaaday ha kaco fain kaana fi atnaa'i alfaatixa faatixada dhexdeeda isaga oo ku jira haddii uu ladnaaday doonayana inuu kaco wajaba alimsaaku liyaqra'a qaa'ima ha aamuso faatixadii ha joojiyo sala joogana ha ku dhamaystiro maxaa yeelay kolkii hore ee uu fadhigan ku akriyayay dee jaa-is bay u ahayd oo xaq buu ulahaa ilan sala joog baa in lagu akriya ay iyada ahayd faatixada sideedaba shuruuddeeda waxaa kamid ahaa an yuqra'a fi lqiyaam sarajoogga in lagu akriyo markaa sarajooggii kolkii hore wuu kari lahaa laakiin mar hadduu karay ha joojiyo dhexdayuu kusii akrin intay sii kacayaan sawaaba ilbriqsiyaba laakiin markuu istaago baaqiga ha dhamaystiro kolba halkii shareecadda u saamcday ha ku akriya ninkani wajaba alimsaaku liyaqra'a qaa'iman isagoo taagan ha akriyo dhexdayuu kusii waday tii horena dhexdaa lagu soo wadayay sababto ah dee soo dhaadhacani waxa uu xisaabsanaa qayb sara jooga oo kari karayo aanu ka tegayn fain qara'a fii nuhuudihi markanuu sii hinqanayo faatixadii sii daldalay isagoo fadhiyay akriyay inbuu iska sii waday un lam yuctada bi intaa u akriyay looma tirinayo markuu kicidda bilaalay halkii ay ugu joogtay masalan alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin markuu marayuu hinqaday alraxmaan الraxiimi maliki ywm اdiini iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin buu lahaa intuu sii akriyay araxmaan raxiimti ha kasoo bilaabo markuu istaago intan dhexda kusii akriyay waa faatixadii rukuuc ku akriyo kalo isagoo taagni kalay wain kafa bacda alfaatixa faatixadii markuu fadhigii ku dhameeyey unbuu iskartay inuu kici karayo qaama liyarkaca minhu ha istaago oo ha ka soo rukuuco qiyaamka xaggiisa ee halkan kuma rukuucayo dhexda markuu marayana dee haatan rukuucdii waad la simantahay ku qabo oo ku dayso odhan maayo halkan ha bireega ku xidh ma odhanaya laakiin intuu istaago ayuu dabeetana soo rukuucaya wax wal oo caadigiisii uu u suuroobayaba caadigii buu la tegaya meel dhexe wax ku wadwadi maayo wey macnaha mar walba muwaafaqada sid sida sunnaha iyo waalidkunbay tay in lagu dadaalo intii mumkina haddaan cudurdaaru diidin qof qaama liyarkaca minhu ee wuxuu diidayaa kolkaa dhexda markuu sii hinqanayo inuu kasii rukuuco halkaa kasoo noqdo aw fi rukuuci rukuucdii isagoo fadhiya oo saa u yar foorasanayo rukuucayabuu iskartay inuu nafisay qabla طma'niina welina aanu ku xasilin rukuucda irtafaca raakican wuxuu kor noqonayaa intuu kor noqdo buu heerkii rukuucda ku daysanayaa markaana heerkii rukuucda ayuu ku daysanayaa markaasu dabeedna soo dhamaystiraya waxba istaagi mahaya halkaasu kasoo celinaya fain intasaba haddii uu istaaga bui fasalat salaadii way buraysaa oo maxaa buriyey de waxaa burinaya buu leeyahay fain intasaba uma rakaca aw lam yarkac bal hawiya lisujuud ha badalat wuxuuna ka dhigan yahay un nin waktigii uu rukuuci lahaa istaagay unbuu ka dhigan yahay wakti salaadda waxay dhahay mar la rukuuco mar la istaago mar la sujuudo markaa rukuucda halkeedii oo uu qiyaam gelin bay ka dhigan tahay ama isagoo aan rukuucinba ayay ka dhigan tahay aw bacdaha ninkii wuu fadhiyey dabeetana waa ka fadhigii ku rukuucay dumaaniinadii dhexdiisii ku sameeyey ladnaadayna markuu rukuucdii kasoo toosay buu nafisay ictadala qaa'iman dee intuu istaago halkaa samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamd rukuucdiina fadhigae ictidaalkiina sara jooga oo laba rugniyo isku xiga waa suwar adigu shaygii sarreeyey isagoo kari karaya ku hoose kuma meelaysanayo isugu biyo shubanaysa shaygii mutaabacada dhabta ahaa ama inay la sameeya ay waajibka ahayd ee rukni ahaa ee shardi ahaa aynu soo maraynay isagoo fali karaya ku ka hooseeya yuu samaynayn ba isugu biyo shubanaysa uma yasjudu intaa kadib waa sujuudaya intuu sarajoogii ku ictidaalo buu halkaa kasoo foorarsanaya markaasuu sujuudaya aw amase xaggii horay ku xidhan tahay kafa bay ku xidhan tahay kaf wuu nafisay fii ictidaalihi isagoo fadhiyo oo ictidaalna ku jira oo kolkii hore wuu rukuucay dabeetana isagoo fadhiyo yihi samica allahu liman xamida waa ictidaalkiiya maogta waanu fadhiyaa laakiin qabla طumaaniinati intaanu kuba xasilina markuu madaxa soo qaaday unba hed qaama ha istaaga liyactadila si usoo ictidaalo kol haddaanu طumaaniinada gaadin ictidaal u dhamaaday ma jira salajooga ha kusoo dhameeyo aw bacdahaa طumaaniinada kadib ninkani wuu fadhiyey samica allahu liman xamidahu bu ictidaalkii uu la yimi waanu ku xasilo ictidaalkii kamil buu noqday intaa kadib u kafa min almarad oo wuu nafisay sajada walaa yaquum halkaa intuu ka sujuudo ilaan sujuuda hoos baa loo sii socon jira kor looma bixi jirin intuu istaago kasoo sujuudi maayo kor ee bartan uu joogo intuu kasii sujuudo buu baaqii salaatii istaagaya waa suurooyin markaad runtii isku yalo celcelis inaha aynu kusoo koobnay kolka hore un isugu biyo shubanaysa baabu salaati lmusaafir ninkii socdaalkahaa salaadiisii buu halkana ka waday oo uu ka gelaya iyo ruksada ilaahay uu siiyey oo runtii muujinaysa dabacsanaanta ay leedahay shareecad soomkii baa laga fududeeyey salaadii afar afartaaid baa laga fududeeyey sunayaashii baa laga fududeeyey waxyaabaha qaarkood sida tayamumkii oo kale iyo baa loo saamaxay ruksad baa la siiyey ruksadaana waxaa ka faa'idaystaa qofka addoonnimada ilaahay ogol laakiin qofkaan ilaahay ogolayn dee kama faa'idaysanayo waana dadka noocan uu sheegi doono idaa saafara fii kayri macsiya macsiya waxaan ahayn hadduu usocdaalo safaran buu socdaalay taraag yabluqu masiratu masaafada la soconayaa waxa ay gaaraysaa dhahaaban xagga sii socodka kolka la eego hamaaniyatan wa arbaciina miilan sideed iyo afartan mayl ayay gaaraysa waayo bil haashimiy marka kaa lagu qiyaaso waa qayb ka mida miilasha sideed iyo afartan mayl wey wahuwa xagga marka la eego taasi masaafadii dhulka weeyaan xagga maalmaha marka la eego yawmaani bilayaalihima waa laba maalmood iyo habeenadooda afar caalamaal wey oo dee kolka habeenadii waa la nasanayaa maalinkii unbaa la soconaya muctabaratan bisayri lafqaal gaadiidka culus socodkiisa kolka la tixgeliyey wey marka lagu qiyaaso arbacata burudna way idhaahdaan afar qaboona socod oo maalintii gelinka horaa la soconaya waa la hadhima degayaa marka dabeedna gelinka dambaa la caraabaya waa qudwadii iyo rawxadii kolkaasa haddana dee ilaa gabalku marka uu dumo ayaa la degaya habeenkii waa la iska deganaanaya markaa labada wakti baa midna shan saacadood meelaha laga soconaya midna dee ilaa lix saacadood meelaha markaa gaadiid culus iyo aw raran lama eegayo nin deglaahoo xiimayo samadaha ka duulaya iyo mid tabcaan ahoo dee isaguna daciifa lama eegaye waa gaadiid kaa raran baa la qiyaasayaa sideed iyo afartan ka mayl wey marka malaa imikana dhowr iyo sideetan kilomitr taqriiban meelaha wey ayay noqonaysaa mise dhowr iyo soddon meelaha masaafada kolley dee waa la isku khilaafsan yahay oo qaarkood baa waxay leeyihiin waa ka yaraan kartaa intaa maxaa yeelay dee nebigu markuu ka hadlayo calayhi salaatu wasalaam ruuxa dumarkaa iyo maxramkeed waxa uu lahaa laa tusaafir ilmar'atu yawma walayla biduuni maxram calaa macna alxadiid ruuxa dumarka iyay safrin in la socdo habeen iyo maalin iyadoon maxram wadanin yaa macnaheedu habeenkii waa la seexdaay dee maalin iyay socon markaa maalin socod inuu safar noqon karo ayaaba laga fahmayaa bay leeyihin halka laakiin shawaaficdu waa sidan iyaga aragtidooda arbacata burud markaa sidaa soo socota ayuu u gaabinayaa salaadii afar afar tahayd ee saddex lahayd wallahu subxaana watacaala alam